munaasabad lagu wareejiyay ay baabuurtu un samaysan islamarkaanaan qalabaysan sida xarumaha caafimaadka iyo weliba goobro ku hay wasiirada caafimaadka maamulada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo gobolka banaadir madax kudareerta hay-adda u n f b i iyo marti sharaf kale baabuurtan iyo weliba walwiin iyo gujeysada doonan ayaa raayowka xaaladaha dhimashada ee kudhiyow xiliyada dhalmada aada iyo weliba walkuqobdowka xiliyada iyo dhiyayana tacdiyada iyo kufsiyada kadhanka ee balaanda soomaaliyeed taasi oo lakala tacaalo doona dhibaatada iyo markaasiha kudeerta wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan iyo sheegay intii baabuurtun qalabaysan walwiin iyo ku tara doonaan caafimaadka aada iyo dhallaanka gaar ahaan goobo la jeedi doona sida magaalooyinka baydhabo kismaayo doob beledweyne iyo gobolka banaadir baabuurta oo shan ah laba loogu talagalay jubbaland mid doolow ah iyo mid kismaayo ah iyo mid loogu talagalay baydhabo iyo mid loogu talagalay gobolka banaadir iyo mid loogu talagalay beledweyne hirshabeelle waxaan rajaynaynaa inay noqdaan bilow fiican oo kuwa kaloo badanna ay kusoo xigsan doonaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inay wax ka tari doonaan yaraynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka waxaan u mahad celinaynaa hay-adihii ku deeqay dhaqaalaha bixiyey iyo hay-adda un f b a oo soomaaliya in la yareeyo dhimashada iyo hooyada iyo dhallaanka la yareeyo kaalin weyn ka geysatay dadaal badanna u gashay labadaba oo intaba waa ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa baabuurtaasi inaan u isticmaali doono sida loogu talagalay wasiirada caafimaadka maamul goboleed ee khuseysana ay hubin doonaan in adeegaasi loo isticmaalo sida loogu talagalay waxaan u baahan nahay soomaalida casriga ah in la waayo oo aan la soo helin hooyo aysan dhalinin umuliso xirfad yaqaan ah miyi iyo magaalo waxaan rabnaa in la waayo hooyo kasta oo dhalayso in ay hesho umuliso xirfad yaqaana oo dhalis taasna waxay ku imaan kartaa hayoma resourceska oo maarata yaqaano xirfaddaas in la badiyo oo la tababaro shaqadaas oo hadda wasaaradda caafimaadkana ay hayso hay-adda un f n ay garab nagu siiso iskuullo umulisooyinka lagu tababaro ayaa furan dhowr boqol oo gabdhood ayaa hadda lasoo tababaray kuwo kalena way soo baxayaan maxamed cabdiraxmaan khaliif oo ay wasiirka caafimaadka maamulka hirshabeelle uuse ku hadalay afka wasiirada caafimaadka maamulada kale iyo waliba uusena sheegay inuu ciidanka farax siinka maamul ahaan intii baabuurkun hadeersi weli kale uuse umahnagay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha iyo dowladuhu kaalinta faylan ku qaaday hadeersiyowka baabuurtan dowladda soomaaliya waxaan aada ugu mahad celinayaa hay-adda un f b a iyo donorskii qaybta ka ahaa na soo gaarsiiyey gaadiidkan wasaaradda caafimaadka federaalka oo ay noo soo marsiiyeen arintan waa arin maaragtaa aad iyo aad aan u soo dhoweynayno gaadiidkan wuxuu ahaa gaadiid aan maaragtaa baahi weyn u qabnay run ahaantii waxaan rajaynaynaa inuu maaragtaa baahidayahayna oo gaar ahaan yaraynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka uu qayb weyn ka qaadan doono maxaa yeelay waxyaabaha ugu badana dhibaatada aan u qabno waxaa waaye waa emergensiga meelaha aan maaragta isbitaalada ka jirin sida gaarka ah waxaan rajaynaynaa inuu baahiyahooda wax badan ka qaban doono aadaan ugu faraxsannahay adeegaanna waxaan rajaynaynaa insha allah in stadiyada oo dhan u wada gaari doono degmooyinka maaragta baahiyaha uu qabo iyo deegaanada maaragta baahiyaha gaarka ay qabana la wada gaarsiin doono insha allah